bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay saddexda bisha may waa saddexda bisha may sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaal u dhexeeya maleeshiyaad la sheegay in isbaaro ay u tiilay inta u dhexaysa magaalooyinka galinsoor iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta ka dhacay halkaa ayadoona ciidamada maamulka galmudug ee nabasugidda ay weerar ku qaadeen koox la sheegay inay ahaayeen kuwa dhibaataynaya dadka mara inta u dhexaysa labada magaalo maleeshiyaadka ayaa la tilmaamay in gebi ahaanba laga qaaday tiro isbaarooyin oo halkaa u tiilay ayadoo sidoo kalen gacanta lagu dhigay qaar ka mida maleeshiyaadka waxaana muddo dagaal socda oo ka dhacay goobtaasi waxyeelle ay kasoo gaartay dad rayid ah ilaa iyo toddoba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dagaalada kuwaasoo la geeyay isbitaallo ku yaala magaalada gaalkacyo halka sidoo kalena qaar ka mida dadka dhaawacma ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamo oo ay ka mid yihiin ciidamadii galmudug iyo kooxdii isbaarada ee u tiilay mas-uuliyiin u hadashay galmudug ayaa tilmaamay in marnaba aan la aqbali doonin isbaarooyinka sharci darrada ah ee yaalla inta u dhexaysa galinsoor iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo hore ayayna digniino noocaana usoo saareen maamulka galmudug kuwaasoo ay ka dhaga adeegeen kooxaha isbaarooyinka dhigta inta badan deegaanadaasi isbaaradii maanta ay laga qaaday inta u dhexaysa galinsoor iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ayaa in muddaha waxaa ka cabanayay bulshada marta deegaanadaasi waxaana gawaarilayda ka shaqaysa inta u dhexaysa galinsoor ilaa iyo magaalada gaalkacyo ay tilmaameen inay ahayd arrintaasi ay ciidamada ku dhaqaaqeen mid mar hore laga sugayey waxayna tilmaameen sidoo kale inaysan jirin sabab loo sugo in lagu sii daawado isbaarooyinka waxyeelada loogu geysanayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka mudug galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay ka jirto halkaasi iyadoona xiisadan ay tahay mid ka dhex taagan ciidamo wada taabacsan maamulka ahlu sunna wal jameeca ee isku magacaabay inay yihiin maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in dagaal labada dhinac u dhexeeya uu ka dhacay aroornimadii hore ee saaka gudaha magaalada gaalkacyo iyadoo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolkana laga dareemayay subaruursi u dhexeeya laba ciidan oo wada taabacsan maamulkaasi mana jirto wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka ahlu sunna wal jameeca ee gobolada dhexe isku magacaabay wararka naga soo gaaraya sidoo kale degmada mareer guure u dhexaysa gaalka waa cadaado iyo sidoo kale dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegayaa in iskahorimaad kooban uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan ahlu sunna wal jameeca ayadoo lasoo sheegayay in halkaa ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay wararka laga helaya deegaanka waxa ay sheegayaan haatan xaaladdu inay tahay mid degan ayadoo sidoo kalena weli laga dareemaya dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanka mareer guur ee subaaruursi ciidamadaasi u dhexeeya mana jirta weli cid isku howshay joojinta dagaaladan la filaya inay halkaa ka cusboonaadaan culimaadiinka ahlusunna wal jameecana ma ka hadlin arrintan ka taagan deegaanadaasi ee u dhexaysa ciidamo wada taabacsan ayaga israsaasaynta u dhexaysa labada ciidan ayaa la sheegay inay ka dhalatay mushaaraad la bixinayay oo ciidamadaasi loo qaybinayay taas oo ay isfahamwaa ka dhalatay dabadeedna labada dhinac ay dhexmatay israsaasayn gudaha magaalada cada waa magaalada dhuusamareebe wararkii ugu dambeeyay dhuusamareeb ka imaanayana waxay sheegayaan in dadku dhaqan magaaladaasi ay bilaabeen inay ka barakacaan ayagoo ka baqdin qaba waxyeelo kasoo gaarta israsaasaynta u dhexaysa labada dhinac halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer shirweynaha qaran ee ururka saxafiyiinta nusaj ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona shirka lagu martigelinayo gudaha magaalada muqdisho shirkan oo ay ka qaybgalayaan inta badan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan wariyaal laga kala keenay gobolada dalka inkastoo intooda badan ay yihiin kuwa ka howlgala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya shirka ururka saxafiyiinta nusaj ee maanta bilowday ayaa la sheegay inuu soco doono muddo shan maalmood ah iyadoona looga baaraandegayo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay doorashada nusaj oo la filaya inay dhacdo muddada shanta cisho iyadoona shuruudo dhowra lagu xiray dadka u taagan musharaxnimada ururka oo la sheegay inay shuruudo dhowra soo buuxiyaan inkastoo ururka saxafiyiinta nusaj in muddaa uu laba garab u kala jabnaa haddana qaar ka mida bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha dalka soomaaliya ayaa isku howlay in la qabta shirweyne qaran iyadoona maanta si dhaba uu kaga furmay shirkaasi magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya shanta cishe ee uu soconaya shirkan ayaa lagu wadaa in lagu doorto hoggaan cusub oo ay yeelanayaan ururka saxafiyiinta nusaj inkastoo warar laga helaya maamul goboleedyada dalka qaarkood ay sheegayaan in ay diidan yihiin hanaanka loo maamulayo shirka iyo goobta lagu qabtay xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ka tirsanaa baarlamaankii hore ee federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay kula dhaqaaqeen fal ka baxsan sharciga ka gadaal markii si sharci darre ah loo burburiyey guri uu ku lahaa nawaaxiga ex control afgoye waxa uuna sheegay in ciidamada ay ku qaldoomeen gurigiisa oo xili hore ee dowladdii kacanka ay siisay sidoo uu sheegay xildhibaankaas hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya xildhibaan jeelaani cali kidiya oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee kal hore ayaa waxa uu tilmaamay in gurigiisa si qasaba lagu burburiyey dabadeedna uu la xiriiray taliska ciidanka waxauna tilmaamay in lagu wargeliyey in gurigiisa qalad farsamo awgeed loo burburiyey asigoo ku andacooday haatan inuu ka doonayo dadkii ka dambeeyey falkaasi magdhow sida uu hadalka u dhigay waxauna tilmaamay in sharci darre lagula dhaqaaqay
markii aan u soo istaagno midib maxaa dhacayna waxna aan iyo aan yiri soo markii dhulkeena saas lagu burburiyey lagu guri la burburiyey burburiyada dheer oo boqol boqol mitir ah oo ilaa laba boqol mitir ah soo cararteen oo hadda aad dhex joogtaan caraf inta loo keeno la burburiyey amarka dowladda ka soo baxay lagu burburiyey ayaa haddana haweenkii loo soo dhacay raggii meesha joogay aa damcay wiil lagu waayo meesha oo lagu cadariyey marka maalin cadaaladaday sameeyey dadkii dowladda soo sactay ee dhulkooda laga burburiyey ayadoo lagna la wargelin ayadoo aan sharciga la marin ayadoo aan maxkamadna la geeyey ayadoo aan lala ka helin wax saca habeenkii lama soo duulay oo dadkii meesha joogay ee yaaqalaha uu yidhi inay hulaayo oo damcay lagu xadadiyey saasaa lagu dhacday arrintaasaan rabay inaan ka hadlo waa ayaan darro weyn oo haysato guud ahaan dadkaan u malaynaa gaar ahaan hadda maanta annaga inaga timid ma ahan muwaadinkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee dhibaato ka tirsaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan saraakiisha ciidamadaasi ee inta badani ku dhaqaaqa falalka burburinta guryaha qaar ee ku yaalla gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxauna ka dalbaday dowladda soomaaliya in si deg deg ah magdhow looga siiyo gurigiisa oo ay burburiyeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ugu dambaynna wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay ku warramayaan in ay tirsanayaan dhibaato caafimaad qoys ka mida qoysaska ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaan hooyo la sheegay in ay dhashay cunug aan lahayn maqaarka kore waxaana uu yaallaa haatan mid ka mid a isbitaallada ku yaalla magaaladaasi iyadoo lagu baxnaaninayo dhakhaatiirta ayaana ka dayriyay in gudaha dalka wax looga qaban kara cunugan yar oo lagu magacaabo cabdiqadar kaa oo dhashay asigoo aan lahayn xoobka kore ee maqaarka difaaca jirka waxaana la sheegay in meelaha qaar cunugan yar ay muuqanayaan hilbihiisa shukri cali waa hooyada dhashay wiilka yar ee cabdiqadar waxayna tilmaantay inay ka dalbanayso bulshada soomaaliyeed inay gurmad u fidiyaan ku aadan sidii kaalmo caafimaad oo dalka dibaddiisa uu u heli lahaa wiilkan yar ee dhibaataysan kaa oo yaalla haatan isbitaal lagu magacaabo xanaano oo ku yaalla magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya maamo shukri ayaa tilmaantay in dhibaato badan ay ka mareen haysmadiisa xilli sidoo kalena qoyskan uu ka mid yahay qoysaska reer guuraaga ah ee inta badani la guuro xoolaha inkastoo ay tilmaantay inay leedahay tiro yar oo ari ah oo ay ku xanaanaysato meelaha fog magaalooyinka
nuur cilmiya la yidhaah dhibaato waxaa kula kulmay in la hay waaye oo la qaadi waayey in la hay waaye oo la qaadi waaye oo jiranaa intaas oo kulayl iyo qaxar iyo dhibaato badan ay haysay xoolaa saasa baadiyo wax yaro labaatan riyoodan leena sidii aan jiranna waa ku waa ku dhash intaas kulayl iyo qaxar hayay iyo aan la xambaari karin oon la hay karin meelaan iska deganay marna waa guurguuri jirin miyi ah baadi qaadi jirin gurigaa lagu hayhay jirin marna la iska xambaari jirin mana uusan intaasna xambaar ku dhib iyo dhibaato waxaan u sheegayaa inay ilmagaasi aniga wax naga qabtaan ilmagaasi anigaba inay wax naga qabtaan allaha caafiya cunugan yar ayaa haatan ku dhibtoonaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya waana mid kaalmo ka dhowreeya bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyadoona waalidiinta ay ka dalbadeen bulshada soomaaliyeed in loo fidiyo gurmad deg deg ah sida si kaalmo caafimaad uu uga helo cunugan yar waxayna ka dalbadeen bulshada soomaaliyeed in si deg deg ah loogu gurmado warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu